الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف ودرسي لبي لباتناد min kitaabi nuur اlyaqiini fi siirati sayidi اlmursaliina sala allahu calayhi wasalam waxaan ku soo jirnay qaswatu beder ayaan ku soo jirnay ciidanka gaaladu inay ahaayeen sagaal boqol iyo konton aga badan inay wateen toddobaatan geelah iyo fardo badan saxaabadu inay ahaayeen saddex boqol iyo saddex iyo toban ayib laba faras inay wateen waxaynu soo gaarnay safar baa la rabay jidka in loo galee gaaladii quraysheed intay maqleen safarkooda in dhexda loo gelayo inay ciidankaa badan ku soo baxeen iyo inuu markaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ila taliya ilaahay labada daa'ifo middood buu ii ballan qaaday ama safarka ama ciidanka mid baan ku guulaysanaynaa saxaabadu waxay jeclayseen qayb ka mid ah kuwaan hubaysnayn anna kayra daati shawkati takuunu lahum halkaa markii la marayo oo ay dhaheen hadda dagaal si rismiya ugumaana soo diyaar garoobin uma qaama waxaa kacay almiqdaad binu lswad radia allaahu canhu saxaabida miqdaad binu aswad la yidhaahdo ayaa kacay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiw imdi ku soco ku tag limaakii amaraka allaahu ilaahay ku amray kaa u dhaqaaq oo ku soco fawallaahi baan ku dhaartay laa naquulu in aanan dhahaynin nagu laka adiga inaanan kuu dhahayn kamaa qaala say tidhi banuu israa'iila reer bani israa'iil siday u yidhaahdeen limuusaa nebi muuse calayhi salaam say nebi muuse u dhaheen annagu ma dhahayno ayib maxay dhaheen dee waa iyagii hadallo badan bay dhaheene yaa muusaa innaa lan nadkhulahaa abaddan maa daamuu fiiha fadhaba anta warabbuka faqaatilaa innaa haahunaa qaacidun waa kana waxay dhaheen fadhab oradoo tag bay dhaheen muusow anta adiga iyo warabbuka rabbigaa faqaatilaa labadiinnu dagaalama innaa annagu haahunaa kobtaanaan qaaciduna idiin fadhiisanaynaay innagu dagaal ma gelaynay dhaheen innaa haahunaa qaaciduun walaakin idhab oratag anta iyo warabbuka saasaan nagu dhahaynaa faqaatilaa dagaalama innaa annagu macakuma maciinna muqaatiluuna kuwa dagaalamayaana annagu maciinnaanu dagaalamaynaa sidaa ayay dhaheen innaa macakumaa muqaatiluun maciinna kuwa dagaalamaya ayaanu nahay sidaas bay yidhaahdeen wallaahi baan ku dhaartay ba yidhi low sirta binaa haddaan nala socotid annaga ilaa barki lghimaad meesha la yidhaahdo barkulghimaad oo waxaa la yidhi yamanba ku taal ama maahee madiinaa la joogaaye meel maka kasii dambaysaa ama maahee aqsaa macmuur ilardi dhulka inta camiranoo la degan yahay meesha u dambaysa ah xataa xataa halkaas nala aadid nala socotid lajaaladanaa waan dagaalamaynaa macaka macaada waaye lajaalada waa jeedaltamaynaa waa dagaalamaynaa weeye macaka min duuni sokadiis xataa tabluqa ilaa ka gaadhid ilaa meesha aa ka gaadhays waannu wadaynaa fadacaa lahu nebigu miqdaad wuxuu ugu duceeyey bikhayri khayr buu ugu duceeyey faqaala calayhi salaam nebigu wuxuu yidhi ashiiruu calaya ii ishaara ayuha annaas dad yahow mar kalea nebigu wuxuu soo celiyey war maxaa i leedihiin tala bixiye hadda haddaana tale la baxsho miqdaad baa hadlay wahuwa yuriidu lansaara nebigu ansaar buu u jeedaa markaan inay hadlaan nin ansaariya inuu hadlo meeshu waa madiine waa goobtoodii lianna baycata alcaqaba waagi hore caqaba baycadeedii rubamaa waxaa laga yaabaa yufhamu minhaa in laga fahmo annahu shaanii laa tajibu calayhim inaysan iyaga dushooda waajib ku ahayn nusratu nebiga inay u hiiliyaan ilaa maa daama bayna adhurihim markuu dhexdooda jooga mooyaane annagu waa ku difaacaynaa bay dhaheen moogtaha marka haddii hadda la duulayo magaadiin madiine laga baxayo meel kale la aadayo waxaa laga yaabaa dee heshiiska hore in laga fahmo inaysan ku jirin qodobkaas fa inna fiiha waxaa ku jidhay dhexdeeda ahayd beycadaas yaa rasuulallaahi innaa annagu buraa'u min dimmatik annagu xaggaada beri baan ka nahay xataa tasila ilaa daarina ilaa aad daartayada soo gaadhid fa idaa wasalta ilaaha markaad soo gaadhi madiinana fa anta fii dimmatina markaas annaga dimmadayadata namnacuka waxaan kugu difaacaynaa bimaa namnacu minhu abnaa'ana wa nisaana rag iyo dumar wixii ilmahayaga aan ku difaacaynay baanu markaas kugu difaacaynaa kaa celinaynaa heshiisku qodobku saasuu qornaa waxbaa laga fahmi karaa marka halkaa hawshu markay maraso faqaala sacd ibnu mucaad baa yidhi sayidu laws waa nabadoonku weynaa doonadu meel bax ka fahmayaan wuxuu yidhi kaannaka waxaa laga yaabaa turiidunaa inaa annaga noo jeeda yaa rasuulah nala taliya ashiiru calaya haddaan mar kale soo celisay war yaa talahaya malaha annagaa noo jeedaa ilaa hadda muhaajiriin rag baa u hadlaya haye faqaalana wuxuu yidhi ajalhaa idinkaan idiin jeedaa faqaala sacad binu mucaad sayidulaws weeyaane wuxuu yidhi qad aamannaa bika waa ku rumayn wasadaqnaaka waan ku tasdiiqin wa acdaynaaka waannu ku siina calaa daalika arrinkaa cuhuudanaa ballamaha yagaan kugula galna famdi ku soco limaa amaraka allah wixii ilaahay ku amray ku dul soco fawalladii baan ku dhaartay bacadaka bilxaqi xaq kula soo diray low istacradta haddaad bandhigtid binaa annaga haadal baxra baddan oo fakhudtahu aad badda dhex jiidhid adigu lanakhuudannahu dhex jiirneen macka macaada badda haddaad dhex madhid bad ma mari karno ma ku dhahayno waa kula dhex maraynaa wamaa nakrahu mana jeclin oo ma kahanayno wamaa nakrahu ma kahanayno an takuuna inaad ahaato talqaa mid la kulwaya an takuuna inay ahaato talqaa inaad nagula kulanto alcaduwa cadowga binaaha naga qadan biri biri inaad cadow nagala hortagtid ma kahanayno ma dhibsanayno biri inaan dagaal galno innaa anagu la suburun kuwa sabir badan baan nahay cinda alxarbi dagaal markuu jiro suduqun kuwa run badan baan nahay cinda alliqaa'i markay cadowga la kulmaan walacalla allaha ilaahayna xaqiiqo wuxuu ku yahay yuriika inuu ku tuso minnaa xagga yaga maa inuu kaa tuso taqaru bihi ay ku qabowsato caynuka ishaadu waxay indhahaadu ku qabowsadaan inaad naga aragto baa laga yaabaa fasir soco hadda calaa barakat illaahi ku soco fa ashraqa wejhu nebigu wejigiisibaaba ififay calayhi salaam ilaa ciidankii iyo dadkii siday u badnaayeen ramadaankaasa u hadlay wa surura nebigaa la farax geliyey bidaalika arrinkaas wa qaala nebigu wuxuu yidhi kamaa fii riwaayati lbukhaariyi abshiruu bishaaraysa waladii wallaahi kaannii waaba anigoo anduru fiirinaya ilaa masaarici alqowmi qoomka makaanu laglagadyadoola meesha lagu leglagdayo raggu meeshay ku daadan doonaan ninkasta meesha ku dhici doono gaalada madaxdooda yaa waaba iyadoo ay ii muuqato waaye hebel baa halkaan ku dhici doona hebel baa halkaan ku dhici doona wakaa qof kasta meeshii loo xariiqay buu ku dhici doonaa ayib ciddaad doonta xiriiri ciddaad doonta xiriirka u jar ciddaad doonta la heshii ciddaad doonta la colaytan xoolaha iyaga waxaad doonta ka qaado waxaad doonta nasii wixii aan naga qaadato yaa ayaan ka jecelnahay xoolaha iyaga wixii aad nooga tagto hadalladii wixii ku jiray sacad sacad binu mucaad iyo sacd bnu cubaada kala jira waa labada nabadoon aws iyo khasraj ogolaanshaha rismigaabus facalima alqowm marka qoomkii waxay ogaadeen waa asxaabtii min haadihi ljumlati kelimaddan waxay ka ogaadeen anar xarba dagaalku annal xarba dagaal laabudda lagama maarmaan xaasilato mid dhacaysa inata haddii nebigu saan leeyahy halkaan hebel ku dhici doonaa iyo saana wax noqonaya dagaal inuu lagama maarmaan yahay baa u soo baxday saxaabadii wa xaqiiqatan waa nal xarba waayahay waayahay xaqiiqatan ana alxarba xaqiiqatan inuu dhab yahay xaqiiqadaasoo xasalad xasilaysa fa ina abaa sufyaan ninkii la dhihi jiray lamaa calima markuu ogaaday bikhuruujiilmuslimiina muslimiintu inay u soo baxeen lahu isaga oo safarku waday la soo aaday taraka wuxuu iskaga tegay adariiqa almasluukata waddadii la qaadi jiray jidgooyada laga filan karo waddadii waa ka bayran wa saara wuxuu socday wuu socday mutabican xaalaya mid raacaya saaxilal baxri badda xeebteeda waddo kaloo badda aadda oo jid iska maarata wadda goodir kalaaba mara fa najaa waa badbaaday isaga iyo safarkii iyo wixii la socday halkaasay ku badbaadeen u fiirso marka abaasufyaankan waxa weeyaan waa digtoonaa waxaa dhacday baa layidhi intuu ka soo hormaray buu meeshii biyuhu ku jiri jireen isagoo safarkii ka soo hormara yimid nin buu la kulmay ninkii wuxuu ku yidhi waryaa wax aad dareento ma jiraan wax waxba ma aragta cidaan inkira ma arag buu yidhi laakiin laba ninoo waxaa arkaya gaadiid saaranoo meeshaas taagga ah labadii neef arrumay halkan qarbed biyaa ka dhaansaday deedna tegey abuu sufyaan inta soo ordaybuu meeshii labada neef ay fariisiiyeen buu yimid saaladii awrta ama halaba hadday ahaayeen labadii neef geela ah buu soo qabtay fafatatahu waa burburiya saaladii geela faidan fiihinna waa laftimireedyaha ku dhex jidha digada geelow dhigay wakaasuu yidhi wallaahi calaa'ifu yarib yariba calafkeedi wey waxaan xoolahooda waxay cuni jireen reer madiina waa xoolahani ka yimaadeen khibradda arag kareerinka iyo nidaamka soo u fahamsan yahay safarkiibu inta ku noqday buu waddadii uga bayr bidixduu raac deg degna wuu sameeyey markuu ogaaday inuu badbaadoo dhaafay soodinta uu ka baqayay quraysh buu ninu diro wuxuu yidhi waa idinkii soo baxay awal aan idin idina soo gaare safarkiinna ilaahay waa idiin badbaashay hadda maka agteedaa joogtaan safarkan inaad badbaadisaan iyo raggaan haddaa u timaadaan iyo xoolahan ilaahay baa badbaashay orday noqda abujahal baa hadlaya marka abujahal baa hadal yidhi waa kan hadalkiisa matniguna u qorantaa taas wa arsala ilaa qurayshin buu u diray risaala halkaas ka soo qadarinaysaa warqad buu u diray yuclimhum bidalika uu arrinkaa ku ogeysiinaya inuu badbaaday wayushiiru calayhim oo ugu ishaarayo birujuuci inay noqdaan faqaala abujahal baa yidhi laa narjicu noqon mayno xataa naxdura ya ilaa aan ka xaadirno bedran beder fa nuqiima aan nagaano fiihi beder dhexdiisa alaaan saddex beri nanxuru nanxaru xaalaan gowracayno aljuzura geela ilaa aan ku geelqalanno saddex beri beder noqon mayno beder waa ka fogtaa makay ag joogaan hadda juxfay joogaan iyago juxfa bederna waa ka fogta waayo waddo kale hadda madiine la sameeyey maka dhexdeeda waddadii hore oo qadiimka ahayd oo la raaci jiray oo xujayada la marin jiray waa la bedelay shaaric jadiid sariic jid weyn oo haywey oo ashaaricu sariica ayaa la sameeyey marka madiina bari dhoweyto markaas xujayadii saas uga soo baxna waxaan nidhi wardadaa naga leexi waxaana marisaa midda beder baan rabnaa inaan tagno bederna mari dariiqulbeder waa shaaric qadiimu la mari karo laakiin laamigi hore weeye dee hadba khibraa nimanka usoo baxay ilahay dhaqaale siiye waxay haysaan inay buuraha dalooliyaan oo laami ka dhex saara intii la wareegi lahaa wareegii bay iska daayeen marka waddo waxay sameeyeen toosa wuxuu yidhi ilaa aan halkaa tagno geela gowracanno wa nudcimu dacaama dadka aanu siino cunno halkaa ku martiqaadno dadyagu wa nusqi alkhamra dadka khamraw ka dherjinno waraabinno wa tasmaca bina alcaraba carabna naga maqasho inaan halkaa deganahay saddex beri falaa yazaaluuna markaa carab ka zuuli mayaan yahaabuunana inay naga baqayaan abaddan weligood oo nimankii kunka nin ku baxay oo saddexda beri goobta deganaa oo wax u bawac dhiga la waayey oo dadka khamrada iyo geel hilibkii ka dharjiyey geela hilibkiis waa la jecelyah yaa hadday carabisaha maqasho reer quraysheed baan naho nin dambe oo nahaweysanaya ma jiro wallaana noqonayn buu yidhi faqaala alkhnas binu shurayq ninkan waa caan ahmin badan baa tafsiirka lagu soo qaataa aayaad la xidhiira xaaladiis akhnas binu shurayq baa wuxuu yidhi althaqafiyu libani zuhra wuxuu ku yidhi wa kaana xaliifan lahum buu ahaye irjicuu noqda jifidaydiyey yaa qowmi faqad naja allaahu amwaalaku xoolihiin ilaahay waa badbaashay noqda dagaal geli mayna raaci mayna abujahl farajaco waa noqdeen walam yashhad badaran badar ma tegin zuhriyun nin reer bani zuhraa walaa cadawiyun nin reer cadawi ah labadaa qole nin ah beder maba xaadirinba waa iskaga noqdeen uma saara aljeyshu ciidankii waa socday xataa wasaluu ay ka gaareen waadiya beder togii beder bay tageen fanazaluu waxay degeen cudwatahu daanta aqlqusuwaa ee durugsan can ilmadiinati ka durugsan fii ardin dhul bay degeen sahlatin sahlan layinatin dabacsan dhul maaragtay bacadbacaad oo lugtu gelayso dhulka oo dhulkaasay degeen daanta shishe ay togay degeen id antum bilcudwati اdunyaa wa hum waa ka wahum bilcudwati اlquswa wataa quswadii amaa jeyshuulmuslimiin ciidankii muslimiintu fa innahu shaanay lamaa qaaraba bedran beder markuu u soo dhowaaday arsala calayhi salaam nebi moxamed baa soo diray caliya bna abi aalib wazubayra bna alcawaam liyacrifaa inay soo ogaadaan alakhbaara wararka fasaadafaa waxay la kulmeen labadoodii suqaatan kuwa biyo dhaaminaya suqaatan kuwa waraabinaya liqurayshin quraysh kuwa u dhaaminaya bay meel kula kulmeen fiihim waxaa ku jiray qulaamun libani lxajaaj addoon reer bani xujaaj ayaa ku jiray wa qulaamun libani alcaas labaduba assahmiyey waa reer sahmi labadube labadaa wiil baa meesha laga hela o fa atayaa bihima waa la yimaadeen labadiina waa la soo qabtay wey waa la soo afduubay waralxaal alrasuulu nebigu calayhi salaam qaa'imun yusallii tukanayo taagan yahay baa labadii nin la keena uma sa'alaahumaa waxay weyddiiyeen can anfusihimaa naftooda war maxaa tihiin faqaalaa waxay dhaheen labadii wiil naxnu suqaatun kuwa dhaaminayaan nahay liqurayshin waraabinaya bacahuunaa ciidankii badnaayo quraysh baan ka nimid biyaan u soo doonnay bacahuunaa waana soo direen nasqiihim annagoo waraabinayna almaa biyo nusqiihim ilmaa waay nusqiihim almaa fa darabaa way garaaceen labadii ninoo ninka keenay humaa labadii wiil karbaash baa lala dhaca markay dhaheen ciidan baan annagu ka nimide safar war kama hayno iyo abu sufyaan been baa sheegaysaan baa layidhi waa la garaac li'annahumaa labadaan nini oo wax garaacaya dannaa waxay u maleeyeen anna alghulaamayni labada wiil liabi sufyaan abi sufyaan xaggiisa inay ka socdaan oo ay safarkii qarinayaan iyo buxsharadii faqaala alghulaamaani labadii wiil markay xanuunsadeen jirdilkii waxay dhaheen naxnu liabi sufyaan abi sufyaan baan ka nimi ilaa qofka haddii la jirdilo maxkamadaha iyo meelaha wax lagu baara iyo qofka haddii la dhibo oo la jirdilo waxaan beenu iska qiranaya abi sufyaan baana soo diraba dhehen saa fatarakaahuma dilkii baa laga daayay walamaa atama rasuulu calayhi salaam nebigu markuu dhammaystay salaatahu qaala wuxuu yidhi idaa sadaqaakum markay labada nin idiin run sheegaan darabtumuuhumaa waa garaacaysaan waidaa kadabaakum markay been idiin sheegaanna taraktumuuhumaa waa iska daynaysaan abu sufyaan baan ka nimid baa ku daynaysaan ciidan halkaan fadhiyo sagaal boqol iyo konton aan ka nimid oo run ah biyo u dhaaminaya hadday idiin sheegaanna waa garaacaysaan been baa sheegaysaan baa dhahaysaan waaye sadaqaa buu nebigu yidhi labada nin waa run sheegeen wallaahi innahumaa labadoodu liquraysh quraysh bay u ahaadeenoo ka yimaadeen uma qaala lahumaa nebigu wuxuu ku yidhi labadii nin akhbiraanii can quraysh iska daaya nimankaanoo quraysh baa ka timaadeene quraysh iga warrama qaalaha waxay dhaheen hum quraysh waraa'a haadalkafiibi ciidbuurkaas gadaashiisa taaggaasay ka dambeeyaan ciidankii quraysheed waa sawiranaysaa dee halkaanna waxaa jooga addqoiyotobankii halkaanna waxaa jooga ciidankaa badan oo la dhiiri gelinayo oo hoballadu wax u garaacayaan oo aan baqayn oo qalbigooda la xoojinayo oo dig iyo demtaay dhacays qurayshiiga warrama halkaan dhow bay joogaan faqaala lahum baa wuxuu ku yidhi kam hum waa imise ciidanka meesha jooga faqaala waxay dhaheen laa nadira ma naqaan tiradiis qaala wuxuu yidhi iska dhaaf haddaysan tiradiinna aqoon oo dhan kale wax laga baari karaae kamyan xaruuna imisey gowracdaan kula yoomin maalin kasta intee neefoo geela baa loo qalaa qaalaha waxay dhaheen yowman tiscan maalinna sagaal geelaa la qalaa wa yowman casran maalinna toban geelaa la qalaa qaala neb wuxuu yidhi alqowma haddaba ciidanka meesha fadhiya maa bayna tisca miatin walalfi sagaal boqol iyo kun bay udhexeeyaan sagaal boqol iyo kun bay udhexeeyaan qiyaastaa arag nebiga ciidankii markii dambe muxuu noqday sagaal boqol iyo konton geelaa dadka cuni karaa la yaqaanaa maalin lagu qadin karo sagaal boqol iyo kun inta udhaxaysa weeye ciidanku ayb uma sa'alahumaa wuxuu weydiiyey canman fi nafiiri ciidan nafiir waxa dhaha ciidanka weyn oo jiitamaya oo soo baxay yaa ciidankan dadka la socda oo min ashraafi qurayshin quraysh duqowdoodii ah odayaashii koofiyadaha watay oo madaxda ahaa yaa la socda ciidanka duubabka fadakaruu lahu waxay nebiga u sheegeen cadadan caiiman tiro badan cadadan tiro cadiiman weyn tirsi badan hebel baa socda hebel baa socda hebel baa socda faqaala calayhi salaam nebigu wuxuu ku yidhi liasxaabihi haadihi tani waa maka ahlu maka tani waa maka qad alqad xaala idiin soo tuudha ilaykum xaggeenna aflaada kabidihaa beerkeeda cadadkiisa maka beer kuma harin yaa qof beer leh dadkii maka beerarkeedii bay debadda idin keentay makana meeshii markaa diintu ka socon weyday bay ahayd oo nebi moxamed iyo saxaabada la dagaalamaysay ee dadka joogaay maanta maka beerarkeedii beerku meesha suulka uu leeyahay maarta wixii oo dhan debadday soo dhigtay waaye uma saaruu way socdeen nebigai saxaabadu xataa nasaluu ilaahay ka degeen bicudwatilwaadii togardaantiisii addunyaa dhoweyd min almadiinati xigtay baciidan xaalay yihiin kuwa ka fog canilmaa'i biyahay waa ka fogaayeen nebiga iyo saxaabadu daanta dhow oo madiine xigtayna degeen ilaa xaggay ka yimaadeen madiine fii ardin sabikha dhul caraseela ah oo dhandhanaan dhul caraseeraa oo dhandhanaan bay degeen milixmilix ah waaye faxaddaahum shaydaanu shaydaan baa wuxuu u warramay saxaabadii qaarkood biwaswasatii waswasadiisa shaydaan baa wax iswaasiyey ya fa asbaxa almuslimuuna muslimiinta waa waabariseen cidaashan xaliyin kuwa ooman bacduhum junuubun qaarkoodna biyay ku qubaysaan bay u baahan yihin waa janaabaa ku dhacday wa bacduhumna muxditun qaarna weysay u baahan yihiin faxadaahum shaydaanu baa wuxuu u sheekeeyey biwaswasati shaydaan baa waswaasiyey oo yidhi haddaad diin haysataan haddaad fiicantihiin mabiyala'aan baa idinku dhaci lahayd maxaa hadda ku weesaysanaysaan maxaa ilaahay ku caabudaysaan maxaa ku qubaysanaysaan bal meesha laydindhigay arag bal oonka idin haya arg walowlaa fadlullaahi haddaan rabbi fadligi jirayn calayhim dushooda ku fadlay iyo waraxmatuhu la funniyat waa la leexin lahaa ama waa la laabi lahaa casaa'imuhum go'aanadooda funniya waa la leexin lahaa waa la weecin lahaa waa la laabi lahaa go'aanadooda waa la laabi lahaa fa innahu shaydaan qaala lahum wuxuu ku yidhi maa yantadiru lmushrikuuna gaalidu hadda ma sugayaan minkum xaggiinna ilaa an yaqdaca alcadashu goon oonku inuu gooyo mooyaane riqaabakum luqumihin inaa oon iskaga daadataan u dhimataan baa hadda gaalada halkan fadhidaa sugayaan wayudhiba quwaakum oonku uu tagsiiyo awooddiinna oo fa yataxakamuu yaa ay xukunsadaan fiikum dhexdiinna kayfa shaau say doonaan fa yataxakamuu ay iska xukunsadaan say doonaan idinku xukuntaan ilaa dad yaalyaal gaajo iyo oon maxkamadday rabaan idin saaraan fa arsala allaahu lahum ilaahay baa u soo diray saxaabadii nebigii saxaabadii alqaysa roob xataa saalal waadii togi ilaa u ka dareeray fa sharibuu waa cabbeen watakhaduu waxay yeesheen alxiyaada darar calaa cudwati dulwaadii toggadbaantiisii meelo darar ahoo galal ah bay biyihii roobkii da'ayay yaa u qoteen waqhtasaluu waa qubayseen watawada'uu waa weysaysteen wamala'ul asqiyata sibraaradii bay buuxsadeen walabat ilardu dhulkiina waa adkaaday dhulku hadduu xoogaa maa dabacdabacsanaan roobka markuu ku da'ay meel dhul adag oo lugta ciiddii nabantay oo adag bay u noqotay xataa fabaatat ilaahay kaga sugnaatay calayhaa ardada dusheeda alqadaamu gomadihii calaa xiini an kaana haadaalmadaru iyadoo roobkaasi meesha roobkaasi uu ka ahaa musiibatan balaayo calalmushkiina gaalada saxaabadu khayr buu u ahaa nebigay saxaabada calaa xiin an kaana haada almadar meesha roobkaasi ka ahaa wakhtigaasi musiibatan cala almushrikiina dhibaato gaalada la dul saaray fa innahu roobku wax xala wuxuu ka dhoobeeyey alarda dhulkii gaaladu deganayd dhiiquu ka dhiga xataa lam yacuuduu yaa ilaahaysan ka ahan yaqdiruuna kuwa awooda cala lirtixaali inay meesha ka guuri karaan meesha hadday dhoobo noqoto dhiiri lagu hugelayaan oo lagu hugelayaan gaalada dhinaceedi saasay ku noqotay ma guuri karaan xataa waa lugta intaa la farganaysa dhooqadu gashay ilaa waxa weeyaan maje dhooqa maxaa la dhaha midba marba ha meesha laga soo saaraa waxaa ku dhacay dhibaato iyagii baa isku mashquulay gaaladii wa misdaaqu dalikana qowluhu tacaala fii suurati alanfaal ilaahay muxuu yidhi wayunazilu ilaahay wuxuu dejinayaa calaykum min asamaa'i maa'an liyudahhirakum bih inuu ilaahay idinku dahiro idinku nadiifo janaabadii kaga quweysays caba wayudiba ilahay inuu tegsiyo cankum xaggiinna rijza shaydaani shaydaanka waswasadiis shaydaanka ilahan biyo ma haysataanna waa meesha waswaaskiisa waa la saara iyo walyarbida ilahay inuu xoojiyo calaa quluubikum yuhabita bihi laqdaama roobka ilahay inuu gomadiina ku adkeeyo waqad ara allaahu ilaahay waa tusay rasuulahu rasuulkiisa muxameda calayhi salaatu salaam fii manaamihi manaamkiisa alacdaa'a kuwii cadowgaabuu tusay manaam ahaan kamaa araahumuuhu sida ilaahaybuu u tusay gaalada nebiga waqta liqaa'i xilligii la kulmayo kafoolkafoolka ahayd aan manaamba ahayn qaliilayilcadadi xaalayin kuwa tiradoodu ya dhahay nebiga manaam ahaan waxaa lagu tusay ciidanka gaaladu wax yaroo kale inay yihiin markii dagaalka laysku soo saftayna wax yaroo kalea inay yihiin baa loo tusay labadii jeerba maxaa loogu tusay kay laa yafshilalmuslimuuna muslimiintu saysa u fashal min fashal yaa yafshal kay laa yafshal almuslimuun saysan u fashilmin iyo waliyaqdiyallaahu ilaahay inuu xukumo amran oo kaana ahaaday mafcuulan mid la falayo qaala tacaala fii suurati alanfaal id yuriikahum allahu fii manaamika qaliila walow araakahum kaiiran lafashiltum wax badan haddii laydiin tusi lahaa ciidanka waa fashilmi lahayd wlatanaazactum fi lamri baa ku murmi lahayd walaakina allaha baa sallama inahu caliimun bidaati suduur waydurikumuhum ka sheeke ya markuu ilaahay gaalada idiin tusay id iltaqaytum markaa kulanteen fii acyunikum indhihiinna gaalada waxaa laydinkaga dhigay qaliila wayuqalilukum ilaahay idinkana waa idin yareeyey fii acyunihim gaaladana asxaabada waxaa looga dhigay kuwa yar say usoo dhiiradaan horay usoo aadaan dhahan intaan yar aan la kacno saxaabadana sidoo kalenbiga saabada sidoo kale looga dhigo markii laysku dhex milmayna saxaabadii wax badan baa laga dhigay muuqaal ahaan maxaa yeelay waa liyaqdiya allaahu amran kaana mafcuulan wa ila allaahi turjacu lumuur wuxuu yidhi cabdullaahi bin mascuud nin ka dhinac dagaalami wuxuu yidhi ma u malaynaysaa nimanka naga soo horjeeda toddobaatan inay dhan yihiin waa sagaal boqol iyo kontonkii nin sagaal toddobaatan ma kula yihiin inay dhan yihiin sida waxaan qiyaasaya inay boqol meelaha yihiin ninka ula hadlay baa yidhi gaaladana saxaabadii wax yar baa looga dhigay abujahal baa yidhi maxamed iyo inta la socota akalatu jazuur neef geela in cunto oo kale weeye macnaha dad neef geela loo qali karo waa xoogaa yar markii dagaalkii isdhex galayna wax badan baa looga dhigay laba jibaarkood milayhim ra'yal cayni soo marna dee milayhim haddii saxaabada laba jibaarkood tahayna saddex boqol iyo saddex iyo toban iyo saddex boqol iyo saddex iyo toban isku dar lix boqol iyo labaatan iyo lix ciidan badan baa looga dhigay ama milayhim gaalada laba jibaarku hadday tahana dee wax kasii badan baaba looga dhigay hawsha halkaa markay marayso uma saara jeyshulmuslimiin ciidankii muslimiinta waa socday xataa nazala uu ka degay adnaa maain biyaha ugu dhow min bedrin ceelka biyaha biyayowga ugu xiga beder bay degeen faqaala lahu alxubaab ibnu lmundir alansaariyu xubaab ibnu lmundir alansaari baa wuxuu yidhi wa kaana mashhuuran waxaa nin ku caanbaxay bijawdati ra'yi tala wanaag dadka talada hela hal abuurka leh ahaa ku caanbaxay wuxuu yidhi faqaala yaa rasuullah ahaadaa manzilun anzalakahu llaahu halkaan ma makaan ilaahay ku dejiyey baa ilaahay baa ku yidhi deg oo laysa lanaa nooma bannaana an nataqadama canhu aw nata'ahara dibna ugama bixi karno horayna ugama hormari karno meel noocaasa mayaa ilaahay noo xariiqay oo rabbi ku amray am huwa ra'yu mise waa adiga taladaada iyo wal xarbu dagaal iyo wal makiidatu tareerin makiidda dhagar wey intaas teebayt faqaalana wuxuu yidhi bal huwa ra'yu meesha waxaan u daynay sida ra'yigu ku soo baxay weeye iyo wal xarbu dagaal iyo wal makiidatu kaarto makiidadu waa kaarto kaarto dagaal weeye yaa kaartada dagaalka dejiyey ma maqasha faqaala wuxuu yidhi hadday saa ta aan ilaahay halkaan deg ku dhehn yaa rasuulallahi laysa laka kuma aan haadaakan bimanzilin meeshaan meel la dega maaha meeshaan manzil kumaaha fanhad binnaasi dadka kala hinqo halkan yaa hogaanka dadka u dhufo xataa taatiya aa ka tegaysid adnaa maa'in biyaha ugu xiga min alqowmi gaalada inta biyo ceelal ah kan gaalada uxiga u shisheeya ciidanka kufr fa innii acrifu waxaan aqaanaa hazaarata maa'ihi ceelka aan kuu sheegaya biyo badnidiisa iyo karatay tirabadnaantiisa azaaradu waa biya xooga ya hazaara u qoraya hazaarata maa'ihi wa karati o fanazalahu wuu degey mada fanunzilahu maya fananziluhu halkaasaan degaynaa wanuawir wanuqawiru waxaan aasaynaa maa cadaahu ceelkaa wixii ka soo haroo min al aabaari ceelal ah inta ceel kaloo biyo laga cabo waa aasaynaa halkaa ceelna innagaa degayna kaartadaa ka war uma nabnii calayhi halkaa waxaan ka dhisanaynaa xawdan dar waasto fa namla'uhu maaan biyaan ka buuxinaynaa fa nashrabu annagu halkaasaan weligayn ciidankeennu ka cabbaynaa walaa yashrabuuna gaaladu waxba cabbi meeyaan biyo ma haysaan ceelashii waxna waa weliba ceelasha la'aasaya mataqaanaa saxaabada dhabarkooday jiraan gadaal inta ceela waa dhaafaynaa kan udxiga gaalanaan degaynaa intaan dhaafnay oo dhanna waa aasaynaa faqaala rasuul baa yidhi calayhi salatu wasalaam laqad asharta bira'yi alleela caqli baa keentay ra'yi baa ishaadhay wey waay wanahada nabigu waa hinqada xataa ataa u ka tegay adnaa maa'in min alqowm uma amara wuxuu amray bilaabaari ceelasha in la aaso allatii khalfahum ka dambaysay faquwirat kullu waa la aas liyanqadica inuu ka go'o darteed liyanqadica soo u go'o darteed amalulmushrikiina soo u go'o mushrikiinta hididuulahoodu ay ka rajaynayaan fi shurbi cabid waraa'a almuslimiina oo haddaan antaa muslimiinta xagga kaga nimaanno ceel heli mayna inay dhahaan biyo ma jiraan wabanaa wuxuu dhisay xawdan dar cala alqaliibi godkii alladii kaasoo nazala calayhu degay ceelkuu degayna halkaasaa meel daro waastaa laga samaysay uma qaala lahu sacad binu mucaad sayidulaws saxaabigii markii dhowta hadlayay wuxuu yidhi yaa nabiyallaahi alaa nabnii laka ma waanan kuu dhisayn cariishan yaa cariish waay balbalo wey meel dallaayad ahoo cariish mayaana kuu dhisan taasoo takuunu fiihi aad adigu halkaas dhexdiisa ahaatid oo wanuciddu aan diyaarino cindaka agtaada rakaa'ibak geelaada rakaa'ibu waa gaadiidka la raacayo geelaaduna agtaada kugu qabiran yahay hooskaa noo joogtid uma nalqaa anana waxaan la kulmaynaa caduwanaa cadowganaga fain acazana allah tacaala haddii ilaahay annaga naciseeyo wa adharnaa calaa caduwina cadowga yagana ka adkaanno kaana daalika kaas wuxuu ahaanayaa ma axbabnaa saan jeclayn taa waa sidii la rabay waa nabadii caano wain kaanat iluqraa tan kale hadday dhacdo magaceeda iga daayo oo annaga dhibi nagu dhacdo jalasa adugu waxaad fadhiisanaysaa calaa rakaa'ibika gaadiidkaada halkaan aan kuugu xirnay baa ku dul fadhiisan falaxiqta waxaad haleelaysaa biman waraa'anaa dadkii naga dembeeyaoo min qowmina ilaa dadkii waxaa layidhi markii laga soo baxaya madiina ninkii gaadiidkiisu xaadir yahay keliyaa na raacaya qofka la sugi mayno ilaa ciidan looma soconi safar baa loo socda dadkii marka tirada badnaayoo aan ka soo tagnay baad ku noqonaysaa maxaa yeelay faqad takhallafa canka waxaa kaa haray nebi allow aqwaamun qoomam yaa nabiyallah maa naxnu annagaan kula soconno aanan ahayn biashadda kuwa darnaan badan laka adiga xubban jacayl minhum xaggood kuwa sida yadoo kale kuu jecel baa naga dambeeya walaa adwaca laka aan ahayn kuwa adeecid badan laka adiga minhum xaggooda kuwa adeecid badan walaa adwaca aan ahayn kuwa adeecid badan laka adiga minhum kuwaa ka soo tagtay kuwa aanan kaa adeecid badnayn lahum kuwaa raqbatun jacayl baa ugu sugan filjihaadi jihaadka waniyatu niyana waa leeyihi walow dannuu hadday u malaynayaan annaka adigu talqaa xarban dagaal inaad la kulmaysidna maa takhallafuu canka kaama hareen wa innamaa dannuu waxay u malaynayeen anna hal ciiru arrinku inuu yahay safarkii keliya yamnacuka allaahu ilaahay baa kugu difaacaya marka bihim kuwaas haddaa u tagto wayunaasixuunaka way kuu naseexaynayaan wayujaahiduuna macaka macaadayna jihaadayaan faqaala calayh slat slam wuxuu yidhi ow yaqdi allaahu khayra min dalik owdaa bimacnaa bal ow yaqdi bal yaqdillahu ilaahay wuxuu xukumi doonaa khayran wax ka khayr badan min daalika arrinkaas sidaasi ka khayrroon baaba ka sukaysa waay ow hunaa bimacnaa bal qaala fi lmuqni muqniga hadda intee muqni jidha fi lmuqni buu kaga tegay laakiin masalada laga hadlaya waa naxwi moogta bal baa laga hadlayaa marka muqniga iyo manhaajka iyo aadimaysa kuwii meelaha kale iyo muqni ibnu qudaama iyo muqni muxtaaj iyo yaa kuwaas aadi mayse qaala fi lmuqni bay yidhi ta'tii ow lilidraabi idraab bay ku timaadaa marka waa muqni labiib iyo meelahaas waa ina aado kuwa kale yii wuxuu yidhi muqnulabiibku qaala jariir kaanuu amaaniina aw zaaduu amaaniyatan siddeetan bay ahaayeen aw zaaduu amaaniyatan bal zaaduu amaaniyatan siddeed baa dheerayd siddeetanka waay wafi taxlaaniyati biduuni aw waay taxlaaniyadana waa garanaysaa de kitaabkiisii taxlaaniyadaha uma buniya lirasuuli sal lla sl nabiga waxaa loo dhisay cariish fawqa tallin meel taag ah meel taag ah korkeed talligaasoo mushrifin hanqaloocsanaya calaa midaanilxarbi dagaalka goobtu ka socdo haddaa halkaan de taliska joogtado dagaalka so u socdo labada dhinac saa u daawanaysa meel taaga saasaa meel saraa nebigu saas looga dhis marka waxaa halkaan ka socdoo dhan waa u jeedaa labada safba qooraansanaysa hanqaloocsanaysa mushrif soomaaliga rismiga calaa midaani ilxarb goobta dagaalka walama ijtamacuu markay kulmeen caddala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu safay simay sufuufahum saxaabada safafkoodu hagaaji manaakibuhum garbahoodu mutalaasiqatun waa isku dheganaayeen saxaabada sida salaad u taagan yihiin oo kale beledaan laisku soo hogaaminaya maaha mogtahay iyo waxaan ummadda wada baabi'inaya lidadka iyo balaayadan latariga ah ma ahayn koow fasaaruu waxay noqdeen saxaabadu kaanahum sida iyagoo bunyaanu marsuusun dhisme laisku dhedhejiyey oo kale ah uma nadara liquraysh quraysh buu fiiriyey faqaala wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow haadihi taas qurayshun wey qad aqbalat way soo qaabishay bikhuyalaa'iha ya faasheertankeeda iyo wa fakhrihaa faankeeda kibir yaa tuxaaduka iyadoo ilaahay ku khilaafaysa watukadibu rasuulaka nebigaadana beeninaysa bay maanta halka la dhooban yihin allaahumma allahayow fa nasraka baan ku weydiisan alladii nasrigaasoo wacadtanii bihi aad ii yabohday ilaahu nasrigaa ii yabohdaan ku weydiisa wa fii haada alwaqti isla markiiba waqaca khulfun khilaaf baa dhex dhacay bayna ru'asaa'i caskarilmushrikiina gaalada ciidankooda madaxdii hogaaminaysa nebigii baa duceeyey calayhi salatu wasalaam isha la marmarmayo saas nebigu u weydiisa raggii hogaaminaya ciidankii gaalada markuu saa nebigu u duceeyey labada haddee ciidanka ragga hogaaminaya mar hadday iskhilaafaan xaaladdu waa maas fashal weeye isla markiiba waxaa dhacay khilaaf fa ina cutbata bna rabiica araada wuxuu doonay an yamnaca naasa dadka inuu ka hor istaago min alxarbi la dagaalami mayo inuu wayaxmila uu iska qaato dama xaliifii ninkii xaliifkiisa ahaa dhiiggiis soona garanaysaa ninkii la dilay camar bin اlxadrami alladii qutila lagu dilay fii sariyati cabdillaahi bni jaxsh war annagu mag baan qaadanayna dagaalkana waa iska daynayna wayaxmila uu qaato maa usiiba wixii laga asiiba min ciirihi safarkiisa wadacanaas dadkiina ilaa daalika ugu yeero odayga wuxuu yidhi sidaasaan qaadan falamaa balaqa warka abaajahal aqoondarrida aabbaheed markuu gaaray alkhabar warkii abujahal markii warkaas helay wasamahu ninkaas wuxuu yaa ku calaamashay biljubni fulaynimo fulaynimo horta yaa ku sumada wasamahu wuxuu ku sumada ku calaamasay horta adi fulay baa kugu qoray bu odayga la haray tolkiis waqaala wuxuu yidhi wallaahi annaga inta yada kale laa narjicu noqon mayno xataa yaxkum allahu ilaa ilaahayna kala xukumo baynana wa bayna muxamed annaga iyo moxamed ilaa aan maanta midkaya haro inaanan noqonay koow sidaasaa dhacday nin islaami doonac oo la dhihi jiray cumayr bin wahab aljumaxi bay waxay ku dhaheen hor noo soo qiyaas maxamed ragga la socda intay dhan yihiin waa yimid meelihuu fiirfiirshay wuxuu yidhi waa saddex boqol oo nin yaziiduuna qaliilan waxaan qiyaasayaa wax yar inay ka badan yihiin saxaabadu waxay saddex boqol iyo saddex iyo toban moogto dad baa waxaa jira markay saa xoolaha u fiirshaan kumanaan geela inay dhahayaan xoolahana waa intaan ciidankaasi waa intaas wuxuu yidhi saddex boqol weeye raggaani waxaan qiyaasayaa buu yidhi wax yar baa dheer laakiin wuxuu yidhi niman yahu reer qurasheed balaayooyin baan arkayaa buu yidhi saa ugu soo duldaadanaysa qofkii meeshaa ku dhintay qabrigiis nimankaan aan arkay wuxuu yidhi inay guryahooda u noqdaan niman rabay ma ahayn niman dinta u dagaalamaya nafta u horaya wey waana indha gudguduudnaayeen quruurux waxaa moodaa buu yidhi boosh lagu shubay wax kaloo ay wataan ma jiro seefahooda mooyaane u malayn mayo buu yidhi inaan nin ka dilayno ilaa ninkaa la dilay isna nin dilay nin cayaar loo dilayaa kuma jira buu yidhi inta ay tira yihiin nin kasaaba inuu nin dila mahee la dili maayo marka hadda intay tira yihiin saddex boqol baan ku qiyaasay hadday hadda innaga saddex boqol ina ka dilaan yaa famaa khayrulcayshi bacda daalika maxaa maxaa nolol khayrow ay leedahay saddex boqol haddii maanta innaga ina ka dhacdo ka fiirsada buu yidhi xakiim binu xisaam markuu warkaa maqlay dadkiibuu dhex yaaca cudbatuna rabiica u tegey war dadkaan halla celiyo yidhi cudba waa markaa intuu khudbada la kacay leeyahay annagu waan noqonaynaa hawsha markii halkaa marayso maanta wuxuu yidhi maanta aan ka noqon ceebta ay leedahay aniga dusha iga saaro madaxa iga saaro waxaad dhahdaan xataa codba waa fulayo idinkoo og inaanan fulay ahayn adigu ninka waa isaga yidhi magtaydi baan qaadanaya hawshu saasay u socota hawshii markay saa u socotay dee waa qiso dheere sidii bay hawshii noqoto waxaa dhacday qiso kalaa dhacday abijahla loo tagaa layidhi abijahl baa loo tegay abijahl baa arrintii loo sheegay adugu ma sidaana qabtaa buu yidhi wallaahi haddii maanta hadalkaa nin kale ii keeni lahaa aan noqonno waxna kala raaco waa ogaan lahay waa caay lahaa buu yidhi qofkaas waxaan dhihi lahaa buu yidhi ucbud calaa badri ummik kelima caya carabtu isticmaasho wey oo waxa weeyaan cay ah oo dumarka iyo marka khitaanka ama gudniinka la samaynaya inta la jaro taasaan ku caayi lahaa buu leeyahay abujahl waa diiday anagu waa dagaalamaynaa buu yidhi hawsha halkaasi ma dhib wuxuu yidhi cudba wuxuu warkaa u qaatay wiil ou dhalay baa moxamed la jiroo dagaalku wuxuu u baajinayaa wiilkaasu isleeyahay yaan wax gaarin moxamedna haddee waa iiga dhowey waa ilmo adeer wuxuu diidayaa wiilkiisa iyo in adeerkii in wax gaaraan cudba waa xanaaq cayb oo afka ka marshay abajahl wuxuu yidhi sayaclamu ayuna sayuclamu waa la ogaan doonaa ayunaa keenna labadeenna afsada liqowmihi qoomkiisa u fasahaadin badan keenna qoomkiisa dhumiya waa la arki doonaa waay waa lagu kala rugmay wa qabla an taquuma alxarbu dagaalku intaysan ku istaagin calaa saaqihaa dhudhunkeeda intaan dagaalku qarxin kharaja waxaa ka soo baxay min sufuufi lmushrikiina gaalada safafkeedii alswad bin cabdillaahi almakhzuumi nin la dhihi jiray nin shar badan ba aadna nebiga u necb waa ninka koowaada qiyaamada waxay dhahaan marka la tago qof kitaabkiisa bidixda laga siiya ninka u horeeya weeyabasayradu qoraysaa kana waa qoraya walaalkiisa abaasalama la dhihi jiran waa qofka koowaad waxa layidhi kitaabkiisa midigta laga siinayo ninkaasaa soo istaagay sabkii gaalada ka soo baxa meesha waa laisku jeedaa mogta ciidanka muslimiinta halkaan wey kii gaalada halkaas ka soo jeeda leebabka isgaara wuxuu yidhi ucaahidullaah ilaahay waxaan kula ballamay maanta la ashrabanna inaan maanta ka cabbaa min xawdihim darka biyuhu ugu jiraan aw laahdimannahu inaan dumiyaa darka biyuhu ugu jiraan waastada aw la'mutanna dhaare waxay tahay inaan maanta dhintaa duunahum anuu aan gaarin saddexdaas mid baan ilahay ballan kula gala anoo guulaysta inaan ka cabbo iyo inaan dumiyo iyo inaan dhinto anoo halgamaya fa kharaja ilayhi waxaa u soo baxay ninba nin baa loo soo saaraya dagaalka waa la isfiirsanaya marta waa wax musaaracaayo mubaarasa la yidhaahdo ninba nin baa u soo baxay waxaa soo baxay xamse binu cabdilmualib wa darabahu wuxuu ku dhuftay darbatanoo qadaca bihaa darbada uu ku gooyey qadamahu gomudiisa binisfi saaqin dhudhunka kala barki xamse hal marbu inta u baaciyey bou dhudhunka inta ku dhuftay lugta kowsii fawqa calaa dahri dhabadharabba u dhac dabardhaarbuu dhacay gaalkii wilaayada kitaabka bidixda laga siinaya fazaxafa waa guurguurtay xamaarti cala alxawdi darkii biyuhu ku jireen buu boga ku socda usii xamartay dhaartii buu rabaa inuu oofiyo ogaada xata اqtaxama fiihi ilaa ku dhex dhacay liyabara inuu baarinimo sameeyo qasamahu dhaartiisa dhaartayda waa ka soo baxay wey halgankaas arg balaayada gaalada dhib badan gaaladan ku dhaca faatbacahu waay xamzu waa waa dabagala faqatalahu waa dilay kow faqatalahu arrintu sidaasi u dhacday waa dilay wey uma waqafa calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed waa kacay wuu istaagay yaxrisu nnaasa yaa yaxrisu nnaasa yaxridu nnaasa maya isagoo dadka ku boorinaya cala habaati inay sugnaadaan iyo wasabri inay sabraan wa kaana fii maa qaala hadalladuu nebigu yidhi waxaa ka mid ah cajiibka taariikhda qoroo hadalladii nebigu waxaa ka mid ah calayhi salatu wasalaam waina asabra sabir fii mawaadini اlba'si balaayada goobteeda la sabraa mimaa buu ka mid yahay sabirkaasi yufariju llahu ilaahay faraj uga dhigo bihi isagaba yufariju llahu ilaahay ku feedo bihi isagaba alhama dhibaatada waaye wayunaji bihi oo ilaahay qof kaga badbaadiyo min alqami murugta uma btada alqitaalu dagaalki waa bilowda wuxuu ku bilowday bilmubaarazati isku soo bixbixid ninba nin baa loo soo saaraya hadda gaaladii nin baa laga dilay waagi hore gaala la dhihi jira hadda waxay dhahayaan waxaa loo magacyo kale loo kala baxshay wuxuu waa gaalo gaalo waa gaalo waaye dagaalkii baa bilowday fakharaja waxaa ka soo baxay min sufuufi lmushrikiina dee nin laydinka deliyey ninka la soo saarta wey annaga kaayaga weli waa noo nool yahay nin kale la soo saarmaya laakoodi baa la dilay nin kusoo bedesha waxaa ka soo baxay alaaatu nafarin saddex nin ii kala sheeg waa niman caana cutbatu bnu rabiica cutbatu bnu rabiica koow baa soo baxay bayna akhiihi walaalkiis shaybata iyo wabnihi lweliid isagoo dhex taagan wiilow dhalo weliid la dhaho iyo walaalkii shayba iyo cutbal kaa la dhashay saddexdaas fa dalabuu waxay dalbeen akifaa'ahum rag kuf u ah rag noo dhigma soo saara bay dheheen fakharaja ilayhim waxaa u baxay alaaatun saddexoo min alansaari ah saddex walaalay ahayn baa layidhi mucaad iyo mucawad iyo cawf ibna banuu cafra saddexda ilma cafra wey saddex baa u soo baxay faqaaluu waxay dheheen saddexdii gaalada ahaa laa xaajata lanaa bikum saddexdiinna annagu dagaal idinla geli mayno dan idinkama lihin innamaa nuriidu waxaan doonaynaa akifaana miya kuwan noo dhigma akfaana muxuu idin qoraya oo min bani cammina ragaan ilmo adeernaha noo dhigma karaan rabnaa buu yidhi nimankeennan dhansaareed innaga quraysh baa nala dhahaa waxaan ka naymid maka waxa weeyaan noo soo saara dad noo dhigma dad noo dhigma noo soo saara muhaajiriin waa in ragga laga helo marka fa akhraja lahum wuxuu u soo saaray nabigu calayi salatu wasalaam cubaydat bnu alxaaris bin cabdilmudalib waa isla reerka lilaweli ninkii horaa loo soo saaray wa xamza bin cabdilmudalibna liaani ninka labaad baa loo soo saaray wa caliy bna abi aalibna liaalii ninka saddexaad saddexni say u kala horreeyeen ba saddexan loo soo kala saaray fa amaa xamza wa caliyun faqatalaa iyagu waa dileen saaxibayhimaa labadii nin oo loo soo saaray waa dileen labadii gaal waa la dilay wa amaa cabiida iyo wacutba waay cubayda aan ku dhaho cubayda waa saxaabigii moogta iyo kii hore gaalka cutba ahaa fakhtalafaa bidarbatayni laba seefood ba isla dabamareen kilaahumaa mid kastaaba jaraxa saaxiibu kan kale waa ku dhufta waa dhaawaca kanna waa ku dhacday kanna waa ku dhacday fa xamala way isku xambaareen rafiiqa cubayda cubayde labadiisii rafiiq cali iyo xamsi waxay isku soo xambaareen calaa cutbata cutbay ilaa ninkii waa dhaawacan yahi gaalkii saxaabigii dili lahaana waa dhaawacan yahi waa isku soo xambaareen fa ajhaza calayhi waa israaciyeen saddexdaas waa meesha waa ka baxeen koow wuxuumila cubaydatu cubaydana waa la soo qaaday waa dhaawac bayna sufuufi safafka jariixan xaalu yahay mid dhaawaca yasiilu muqu saaqihi dhudhunka dhuuxiisu daadanayo ilaa seeftaan qofka wuxuu rabaa inuu meel kaga dhufto ama madax ama qoorta ama lug uu jabo uu macnaha noqdo ciidan dhacay dhuuxaa daadanaya waadjacuuhu waxay jiifiyeen ilaa jaanibi mowqifi nebigu meesha uu taagnaa dhinaciis baa la dhiga dhaawaciisa sala allahu caleh wasalam faafrashahu sal la sl nebi maxamed baa u firaashay gogol uga dhigay qadamahu shariifata gomadiisa nebigu waa taagan yahay dagaale halkaa gomadiisa halkaas buu yidhi madax halkaa u saara nebigu saasuu u taagan yahay calayhi salatu wasalaam halkaas ii jiifay barkin uga dhiga fawadaca khadahu calayha dhamankii ninka gomadii nebigaasaa loo saara calayhi salaatu wasalaam wabasharahu wuxuu ugu bishaareeyey alayhi salatu wasalaam nebigu bishahaadati shahiidnimo cubaydaa wuxuu yidhi nabi allow ma waanan shahiid ahayn shahiid baa tahay buu yidhi markii dambe oo madiine loo noqday buu dhimanayaa fa qaala wuxuu yidhi wadidtu waxaan jeclaa isagii baa hadlaya wallaahi anna abaa aalib kaana xayan maanta inuu nool yahay liyaclama si uu ogaado annanaa hannagu xaqu kuwa kaga mudnaan badan inaan nahay minhu abaa aalib biqowlihi hadalku isagu tiriyey gabaygu abuu aalib tiriyey isaga iyo hannagu hannagu inaan mudan nahay oo hannagu ku bannaan nahay gabaygaas inuu maanta nool yahay ogaadaan jeclaan lahaa oo muxuu ahaa wa nuslimuhu mayaan dhiibaynaa dhiibi mayne laa nuslimuhu nebi maxamed ma dhiibayno xataa nusaraca ilaa nala leglagdo xawlahu dhinacyadiisa annagoo dagaalamayna dhinaciisa ilaa aan lana legdo nala legdo ya hadalkaasuu yidhi oo wanadhala aan halmaanno can abnaa'inaa wiilashayada iyo walxalaa'il xaasaskiiba ilaa isaa dhacdo miyaan nebi maxamed cid u dhiibayna cidna u dhiibi mayne maanta isaga iyo annaga inaan annagu hadalkaa ku bannaannahay allow hadduu maanta nool yahay ogaan lahaa waa kan halkaan aan aldhuuxayguna waa shumaya nebiga dhinaciisa anoo ka dagaalamaya calayhi salaatu wasalaam dagaalka saxdaa wakaasi moogta balaayadan aafadaa ma aha waay ilaahay dartii waa qasiido dheer siddeetan bayd bay ahay wakaa kan halkaan ku soo rarayo qasiidadii wabacda inqiaa'i haadihi lmubaarasa isku soo baxaas markay dhammaatay qolaba qole sidii loogu soo saarayey waqafa calayhi salatu slam nebi ilahi wuxuu istaagay bayna sufuuf safafku dhex istaagay yacdiluhaa isagoo ku simaya biqadiibin laan fii yadihi ullu gacanta ku waday waa saas safka loo marinayo qofkii laabtiisu soo taagan tahay dee wuxuu noqonaysaa inuu u shicishado kii kalena meeshiisi daloosho saf baa saa loogu taagan yahay lig ah fa marra wuxuu soo maray bisawaad binu khaziyata nin la yidhaahdo buu soo maray xaliifi bani najaar ahaa wahuwa ninkaasi khaarijun min asafi safka ka soo taagan yahay xoogaa ka soo horreeyo fa darabahu bilqadiibi laantiibuu ku dhuftay fii badnihi calooshiisa wa qaala wuxuu yidhi istaqim istoosi toosnow yaa sawaad istoosi fa qaala wuxuu yidhi ninkii usha ku dhacday awjactanii waa i xanuujisay yaa rasuul allah waqad bucita bilxaqi walcadli xaq iyo cadaaladna waa lagugu soo diray faaqidnii iskaga kay qisaas min nafsika naftaada isku kay dhiib waa kaa goosanaya yaa saxaabi malahu yowsan meel kale kula aadin khayr bay noqonaysaa waaye waa inaan kaa goostaan baan rabaa buu yidhi ulbaa igu dhufatay waa i xanuujisay inaan kaa goostaan rabaa adigna cadaaladda adaa dee hoggaan u ah fakashafa rasuulu alayhi sala sl nebi ilaahay baa u baneeyey can badnihi caloosha haddaan kugu dhuftay calooshaydu waa tanbiir waa u baneeyey wa qaala wuxuu yidhi istaqid ka qisaaso yaa sawaad ka gooso factanaqahu sawaadun sawaad baa nebiga qooraqooraysay waqabala badnahu calooshana ka dhunkaday saasuu intaa iskugu duubay buu calooshii nebigana dhunkaday faqaala calayhi sala sl nebi wuxuu yidhi maa xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa dalika waxaa ad samaysay qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi qad xadara maa tara waxaa taagan waxa aad u jeedid dagaalaan ku jirna annaga fa aradtu waxaan damcay an yakuuna inuu noqdo aakhirulcahdi ogaalkan u dambeeya libiriqsiga iskugu keen dambaysa an yamasa jildii maqaarkaygu inuu taabto jildaka maqaarkaada iyadoo aan mar u dhaxayn maqaarkayga maqaarkaada inay istaabtaan jirkii nebiga calayhi salatu wasalaam fadacaa lahu bikhayr balaayaa samaysay waxba lama dhihine khayr baa loogu duceeyey waa la qiray khasaa'isa suqra waxaa kan uu sheegaya kitaabkaas ma taqaanaa qofkii nebiga jirkiisa ku dhego haddii muslim yahay inaan la naaraynin khasaa'ista nebiga ay ka mid ahay uma btadaca calayhi الsalaam nebigi ilaahay wuxuu bilaabay yuusin jeysh ciidanka inuu dardaaran siinaya faqaal wuxuu yidhi laa taxmiluu gaalada ha isku xambaarinayn xataa aamurukum ilaa aan idinka amro wain iktanafakum alqowmu qoomku hadday idin soo daboolaanna fandaxuuhum ku sayra binabli leebab hadday idin soo daboolaan leebab ku sayriya iskaga reebo leebab iskaga reebo waayo saasaa lagu yiri walaa tasullu suyuufa seefaha galka ha kala bixnina xataa yakshowkum ilaa ay idin soo daboolaan uma xadahum nebigu wuxuu ku booriyey cala sabri iyo wahabaati inay sabraan sugnaadaan uma rajaca ilaa cariishi nebiga cariishkiisaba u noqdo wa macahu waxaa la socday rafiiquhu abu bakrin wa xaarisuhu iyo kii ilaalinaya sacad binu mucaad wa huwa waaqifun calaa baabilcariish uu taagan yahay mutawashixun sayfhu sayftiisa uu garbatabsan yahay wa kaana min ducaa'i rasuuli nabiga ducadiisa waxaa ka mid ahay sal ly slm daaka alwaqta waqtigaas kamaa jaa fii saxiixi albukhaariy allaahuma anshuduka ilahu waxaan kugu dhaarinayaa cahdaka iyo wa wacdaka allaahuma allah in shi'ta haddaad doontid yaa inaa kuwaan maanta halaagtay ila socda lam tucbad lagu caabudi maayo maxay ummaddii dhammaantay iimaanka lahay faqaala abubakar baa wuxuu yidhi xasbuka allah nabi allo ducadii tiradaa ka badisa kugu filan fain allaha sayinjizu laka ilaahay waa kuu gooynayaa wacdahu yabohiis fakharaja sal sl nebig waa soo baxay min alcariishi walxal huwa yaquulu uu leeyahay sayuhzamu ljamcu kuwaansi soo bahaysa jamcan waa la jebin doonaa wayuwalluuna dubura dabaday jeedin doonaan ayaa nebigu yidhi suurat lqamar fartan iyo shan aayad uma qaala sal sl nebig wuxuu yidhi yaxridu ljeysha isagoo ciidanka boorinaya waladii nafsu muxamedin biyadihi laa yuqaatiluhum اlyawma maanta inaan uusan la dagaalamayn gaaladan rajulunin oo fa yuqtala la dilo saabiran xaalu yahay muxtasiban xaalu yahay muqbilan xaalu yahay mid qaabilsan hayra mudbiran xaalu yahay mid daba jeediya hayrka ilaa adkhalahu allahu aljanna ilahay jannadu gelinaya waman qatala qatiilan qof qofkii dila qatala waxa weye qofkii dila qatiilan waaba la dilay se usii dilay sayara shaksan qatiilan qofkii qof mid la dilay ka dhiga falahu salabuhu furka uu wato isagaa leh wax allaale wuxuu wato agab iyo hub faqaala cumayru bnu lxamaam baa wuxuu yidhi yaa ninkii koowaada fii sabiililah lagu dilo ahay wuxuu yidhi wa biyadihi tamaraatun xabada timirow gacanta ku watay yaakula cunayo bakin bakin alla barwaaqo weynaa barwaaqo weynaa waxa weeye alla weyna ama bak bak maa baynii wa bayna an adkhula aljanna aniga iyo inaan janno galo nooma dhaxayso mayaa ilaa an yaqtulanii haaulaahi gaaladaasi ii muuqata inay dilaan mooyaane uma qadafa tamaraat xabadihii timirtaaba ka tuura miyadii gacantiis waa aqada sayfu sayftiisibuuna qaatay ilaa haddaa ogtahay dagaalku inuu xaq yahay waa ku dhimatay naf ma rabtid laakiin balaaya waa haddaa waxaan casibiyaddaa iyo mushkilada iyo fitanaha ku dhimato ya haddaase mar aa ogtahay daartii dambe jannadii sidii rabi rabay inay kuu tahay oo hubaal tahay bes waqaatala waa dagaalamay xataa qutila asxaabiga laga dilo washtada alqitaalu dagaalkii waa darnaaday waxamiyal wadiisu foornadiina waa kululaatay tanuurkii waayad allahu muslimiina muslimiintana ilaahay wuxuu ku xoojiyey bilmalaa'ikati bushraa xaalay tahay bishaaro oo lahum u sugnaata muslimiinta iyo walitadma'ina bihi inay ku xasisho quluubuhum falam takun ma ahaanin ilaa saacatun hal saac xataa huzuma aljamcu jamicii badnaa ilaa laga jebiyey shan kun oo malag baa timid ya wawallow dubur dabaday ka jeediyaan wa tabicahum muslimiinu muslimiintaa dabagalay yaqtuluuna xaalay laynayaan wayasiruuna qafaalanayaan faqutila min almushrikiina gaaladii waxaa laga dilay naxwu sabciina toddobaatan qiyaasii minhu waxaa ka mida raggii la dilay cutba wa shayba ibnaa rabiica waa walaalo walwaliid binulwaliid qutiluu waxaa lagu dilay kuwa mubaarasatan haddaa soo madha isku soo bixi awal alqitaal dagaalka bilowgiisa wa abulbakhtari baa la dilay binu hishaam waljaraax baa jaraax abi cubayda binu jaraax soo garanaysaan waalidu abi cubayda wey addayaa dilay qatalahu ibnuhu wiilkiisaa dilay bacda an ibtacadda intuu ka fogaaday wiilku canhu xaggiis markau damo inuu wiilkan saxaabiga dagaalka galaba aabbihiis baa isu soo hortaagaya wuxuu is leeyahy kole wiilkaadu ku digmaya dagaalka saaxiibbada ayuusan layn xagga wiilku u leexdaa odaygii baa hortaagan xagga u leexdaa odaygii baa hortaagan xaaladdii waa ku adkaatay falam yasdajir ma joogsan waayo kama joogsan wa qutila umayatu bnu khalaf iyo wabnuhu caliy umaye iyo wiilkiisana waa la dilay saddex nin baa jira bashiir iyo mubashir iyo maxay ahayn saddex nin walaalaha waqad ishtaraka fii qatlihimaa dilkooda waxaa ka qayb qaatay jamaacatun oo min alansaari maca bilaal binu rabax wa camaar binu yaasir waqad sacayaa fii dalika arinkaas way u socdeen waalimaa kii darti kaana u ahaa ninkaani yafcalu kii sameeya bihimaa labadaa weyn umayat fii maka dhibaatadoo marin jiray wa min alqatlaa dadkii la dilay waxaa ka mid ahaa xandala bin abi sufyaan wa abujahl bin hishaam afqanahu waxaa daciifiyey fatayaani laba wiil sakiiraani yaryar oo min alansaari waalimaa kaana waxay ahaan jireen yasmacaani kuwa ka maqla gaalkan abujahla oo min annahu isagu kaana inuu ahaa shadiidal adaa'i mid dhibid badan lirasuulillahi nebi moxamed sal ly slam waxaa ku badbatay warkiis ninkaasaa nebiga nafti u keenay xogtaasi hayeen waajhaza calayhi waxaa markii dhidib tira markii dambe cabdulaahi binu mascuud waa isagii xabadka kaga fadhiisay cabdulaahi binu mascuudna nin wuxuu ahaa awood yaro dabayshaa tuuri jirdhay baa leeyi kaasuu yidhi maanta maadaaba halkaan soo fuula bayir meelaan la taaban jirin laabtaydi baa maanta saaranta yaa waxaan la weligeeda wuxuu yidhi xisaabta lagu darsan bay ahayd middaani yaa markaasa nin raga haddii u dili lahaa wuxuu yidhi war waxbay ahaan lahayd low qatalani hayru akaarin beeraley cidaan hayn hadday layn lahayd sharaf bay iyan ahaan lahayde waxa weeye dee labadan wiiloo beeralayda sidaa ii galay yaa ka kalaan jeclaan laha inay dilaan waay waqutila waxaa kaloo la dilay nofal binu khuwaylid qatalahu waxaa dilay caliy bnu abi aalib waqutila waxaa la dilay cubaydah iyo walcaas weeladaa abi uxayxa baa dhalay waay waxa weeye muxuu yidhi caas weladaabi waxay saciid bnu lcaas binu umaya waqutila kaiiruuna hayruhum kuwa kaloo badanna waa la dilay ama alasra kuwii la qafaashay fakaanuu sabciina aydan toddobaatan bay ahaayeen qutila minhum waxaa laga dilay toddobaatankii la qafaashay qatala minhum nebigu wuxuu ka dilay sal ly slam walxaluwa raajicun uu noqday cuqbat binu abi mucayd buu dilay kii nebiga mandheerta saari jiray wey weligaa nabcow wanadra bn alxaaris alladayni labadaasoo kaana ahaa bimaka min ashadi lmustahzi'iina kuwa nebiga ku jeesaysa kuwa ugu xun ugu daran wa kaanat haadihi lwaaqicatu dhacdadan beder waxay dhacday fii ramadaan kii ramadaan wa huwa alyowm aladii waa maalinkii ibtada'a fiihi uu bilowday nuzuulu qur'aani maalintii qur-aanka aayadihii koowaad la soo dejiyey kii ramadaan bay ahayd dagaalka bederna kii ramadaan bay dhacday wa bayna taariikhayni labada taariikhood waagii qur-aanku bilowday waaga beder dhacayso arbaa cashra sana afar iyo toban sano qamariya kaamila afar iyo toban sano oo dhammaystiran baa u dhaxaysa wallahu subxana wa tacala aclam